bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxib yaala ka dhawaada warka hamiinimo erhaadiyaha warsana qodobaduna siinkaaynu warkaana hamiinimona weliba aan ku weyna xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo geedka doordan guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya masaajidada magaalada jowharna weliba lagu bilaabay qur-aan akhriyow dareeradoona muddo toddobaad eh dowladdana weliba ay ku hadalay amuushadii kakoyti ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meeljeerka hayti nuur cadde muwaadin soomaaliyana weliba uusa cudurka coronavirusan ka amuuday magaalada london ee dalkaas ingiriiska dad iyo soomaali ka jaraangna weliba lakii riiray dalka turkiga dowladdiiya weliba ay sheegtay in shabeellaha hoose markaas usa kudhii qarax markaas dhibaato usa jeesigay qarax kudhii magaalada muqdisho iyo khasaaraha usa kudhaladii guddoomiye cusmaan bare guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelena weliba usa ku horkooyay xilko qaadis lakasoobi akhbaaraadka banaanka ee raadiyaha warsan dhugun sidayaal warkaan hamiiniman weliba ku mid ahaa boqortooyadii sacuudiga iyo weliba war iyaha ku saartay xadka sanadkan
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhegaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
kowda bilaa afraad sanadka lamada kun iyo labaatanku hamiinnimo arbaace u khamiisnaya hagalahayta intaas may haayana qodobadii warkaan hamiinnimo aan ku weynaayeen diyaar garoobe usoo afaahfaahsan xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa geeka dooradeen guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya sida warbixintan usaniin kafiiriyow mukhtaar sheekh aadan dalmar xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladeen guddoomiye guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka lamaad kureedda markii oo xaadireen madal doorasho u madlanayta geeka xildhibaanada haxaadireen madallo doorashada oo tiradiio deeraasi sagaalan iyo sadde mudan iyo shal dooradaayan shan mudan oo hanisteegeen xilka guddoonka baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoona musharaxiintiiyo kumid ahaayeen lama bilaamood oo inshal sharaxanaayeen xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed wareegii koowaad oo xildhibaanada codayaen lama musharax oo ontartamaayay kursiga guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waana lakashalbahi wareegii koowaad natiijadii xakubati maybaa ka dhawaaqay guddoomiyaga ku-meel gaarka ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdinuur aadan xasan caalbaro
sagaalkii isagai sideed waa halaabeen oo sidii loogu targalay xiildhibaan maxamed cabdiraxiim uur uurre laba xildhibaan doctor cali saciid furur uurre sideetan iyo saddex ot sidaas darteed ayar ayar ayar sidaas darteed baarlamaanka baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya guddoonkiisa guddoomiyaha baarlamaanka waxa ku guuleystay doctor cali xildhibaan doctor cali saciid fari maxamed nuur maxamed macalin iyo aamine isaaq oo ontartamaayeen xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee koonfur galbeed baarlamaankii lamaad ee soomaaliya oo xildhibaanadana codeeyeen yakol yo mayba natiijadii xakubati dhiibishadii xildhibaanada kureeda ka dhawaaqay xasan cabdinuur albre aamino isaaq maxamed waxay heshay sideedan xildhibaan maxamed maxamed maxamed ahmed maxamed macalin maxamed wala waa isdamariba marina maxamed macalin maxamed wuxuu helay sideetan iyo afraad shamse maxamed yarow oo kishali hayti hanisteegowka kursiga guddoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed iyo xildhibaanada kolceen codeyen taasoo hayti toogalanteege kureedna natiijadii hakubati mayba kolkola ka dhawaaqay guddoomiyiga ku-meel gaarka baarlamaanka koonfur galbeed xasan cabdinuur aadan xasan aalbaro waxay ku ogolaatay baarlamaanka saabika warkiisuna ahaa sagaashan iyo saddex hadda shaaciga lagu degtay hadda go-aanada aaday sagaashan iyo labaa loo joogtay sagaashan iyo labadeeda gabadh oo labaalada usoo kortintay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed kulligoodu waa ogolaaday waa dhammaanay sidaas darteed gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed waxaaweeye shamse maxamed jiro jawiga goobta doorashada oo haayay koo eedan degan ammaangeyn iyo eedan adkaayeen ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xildhibaanada mayba ka gududeenna waajibaadkii iyo dastuurigaha iyo oona dooradeen guddoonkii lamaad ee usuweeldhada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo la askumi muddaha tulukurooga shan sano mukhtaar sheegeedan dalmar telefishinkii raadiyaga warsan barshan wiiney baydhow jinaay
eedyada mahadsiiyey mukhtaar sheekh adan dalmar oo warbixintaas doorashadeeni la diraysiyay warkii hamiinimiyo weli dhegeystaaytan dowladda soomaaliyana weliba ay ku hadalaya murshidii kakoyti ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku-meel deerka hayti soomaaliya nuur cadde wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayr maareeye ayaa ummadda soomaaliyeed ku tacsiyeeyey geeridii natinta la hayti ee markaas kakoyti ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ilaahay naxariisada nuur xasan xuseen nuur cadde oo hiraabtanka amwooday magaalada london ee dalka ingiriiska wasiirka warfaafinta ayaa weliba usa ka tilmaamay nuur cadde inuus ahaay haliyey markaas haanshaga ay ummadda soomaaliyeed xillo adag ilaahay naxariistaa nuur cadde ayaa lamadii toddobaad ee lahardhaafi la jirinayay cudurka coronavirus isuona markaas ka jari cisbitaalka kings college ee markaas kayaala magaalada london ee dalkaas ingiriiska masaajidada magaalada jowhar kiyaalona weliba ku bilaawdeen qur-aan akhrisa dareeradoona muddo waa muddo todoba maalmood ee bashiir cabdulaahi cusmaan yaa faahfaahinta warkan haneendiri wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka hirshabelle oo kaashanaya maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku qabtay qaar ka mid a masaajidada iyo dugsiyada qur-aanka ku yaala magaalada jowhar qur-aan akhris iyo allabari eeba loogu baryayo inuu hareer mariyo cudurka coronavirus ugu horeyn waxaa ka hadlay mid ka mid a culimaaudiinka gobolka shabeellaha dhexe dhibaatooyinka iyo cudurrada la sheegaayo ee maarata maanta caalamka soo cusboonaaday wasiirka ayaa ka hadlay iyo maaragta wasiiru dowlaha marka insha allah culamaa udiin ahaan annagana maarata waxaan leenahay wadada maaragta uu inoo jeexay ama aynoo jeexeen muxuu ahay wasiirka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta iyo maarata wasiiru dowlaha taas ina macnaha aan qabnaa oo sharaa islaamka maaragtay ku saabsanayd wasiiru dowlaha diinta iyo waqaafta maamulka hirshabelle xildhibaan nuur xaashi warsame oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay ilaahay subxaana wa tacaala kelmaadkiisa baray noo akriyey na siiyey fahamka iyo aqliga aan mataqana ilahay xaggiisa ugu carari marka hore ilahay baan mahadcelin inaan nabadgelyo iyo naxariisoo dhan korkiisaata nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka hirshabelle ayaa noqonaysa wasaaraddii ugu horreysay ee bilowda tallaabo looga hortagayo cudurka faafa ee coronavirus iyadoo aysi jirin wasaaradaha kale ee dowlad goboleedka hirshabelle tallaabooyin muuqda oo ay ugu hortagayaan cudurka halista ah ee lagu arkay caasimada dalka oo sagaashan kilomitr u jirta magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ugu dambeyn waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo waqaafta maamulka hirshabelle sheekh abukar xasan cali ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul waxaad u sheegtaa nebi maxamedow ummadda oo idil oo ku nool dunida dacladeeda lan yusiibanaa naguma dhici doonaan fi lmustaqbal ilaa maa kataba allah ilaahay wuxuu noo qoray lanaa annaga moogi wax kaloo na qabanaya ma jiraan oo ilaahay subxaana wa tacala asaa ballan qaaday udcuunii astajib lakum aniga ibaryow yidhi aan idinka ajiibe ilaahay waa ballan qaaday marka waxa keliya oo laisku hallayn karo waa ballanqaadka alle ee yacni dadaal badan oo la sameeya keligeed madmuun ma aha oo wax damaanad qaad ah ma keeni karto laakiin dadaalka waa waajib maamuur ah oo laisfaray iyadoo laga duulaayo qowlka ilaahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin qur-aanka inuu yahay ilaahay caafimaad iyo naxariis quluubta yacni daawo u ah annagoo ka duulayna ayaa maanta waxaa ka bilowday degmada jowhar xaafadaheeda kala duwan masaajidada iyo dugsiyada ku yaala allabari oo qur-aan akhris ayaa ka bilowday qur-aankaas oo socon doona in muddo haddii ilaahay idmo ee waxaan rajaynayaa in yacni degmooyinka kale ee hirshabeelle ay ku daydaan sidaas oo kale iyo guud ahaan islaamka
waraakubay taliska ciidanka hoogga dalka soomaaliyeedna weliba laka sheegay in ciidanka dowladda iyo ku horseedeen qaraxyo al-shabaab iyo ka hireen lama neef oo low e haana soo markaas iyo ka fashilmeen waayo ka fashiliyeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose sarkaal ku tirsan ciidanka dowladda iyo weliba uu sheegay inay markaasi iyo ku war heleen hoogto qaraxyada iyo al-shabaab markaas hakireen looda sidasna markaas iyo horseedan habahaato uuse markaasan sheegnay in howlgalkaas dadlaha ka gobday deegaanka janaal ayaa waliba markaas dhowaan al-shabaab lakula wareegay ama iyou kula wareegana ciidamada ku tirsan han dowladda soomaaliya welina xilligaas weli ku dambooyey iyo wadeena howlgala shal duwan taliyaha ciidanka hooga dalka sareeyo guuto odowaa yuusuf raagi ayaa weliba uuse rooge deegaanka janaale lamadii maalmood ee lahadhaafi isona markaas dhagaag ciidan markaas laku dareemahay hantan dhexayta deegaanka janaale iyo degmada konturwaarey oo markaas ku tirsan gobolka shabeellaha hoose qaraxna weliba uuse ku dhiyay magaalada muqdisho khasaare ayaa weliba laha sheegaha inuusa jeesili qaraxa oo hay miinada nooca dhulka lakaduugowya weliba uuse ku dhiyay agagaarka cisbitaalka ordogan ex digfer oo markaas ka yaala degmada hodan ee gobolka banaadir welina la sheegay in la fiirsaday ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya goobroogayaal weliba iyo sheegahayn in baabuurka nooca markaas langoladow cabdibilada markaas iyo saarnaayang askar ku tirsan ciidamada dowladda qaraxa miinada lakala weerari isla markaasna iyo qaraxaas ka amudan sida ruux oo markaas lama ku mid iyo hayang askartii baabuurka saarnaaytay iyo weliba langmoota bajaaj le wararka iyo weliba iyo intaas ka darahayna in markii use qaraxa dhihi iyo rasaas furan hanu ku mid ah ciidamada saarnaay baabuurka qaraxa lala fiirsadii taas oo markaas iyo jeysati khasaaro dhaawacye hal qof ya waa meelo use qaraxa ku dhihi oon dhow cisbitaalka ordogan ex digfer ee magaalada muqdisho iyo weliba usa weliba iyo diirana ciidamo ku tirsan ahaan dowladda soomaaliya hanaas oo muddo hiri jidka markaas qaraxa usoo kordhiyey guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cusmaan barre ayaa weliba usukuharkooya xilkugaadowla kasuubi guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle cusmaan barre maxamed ayaa weliba la sheegay in usa ku horkooyay xilkugaadow markaas dhowaan madaxweynaha hirshabeelle usa kasuubi guddoomiyihii gobolka hiiraan cali maxamed caraale warhakubahi xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle ayaa weliba laka sheegay in madaxweyne waare uuse markaas xiligan awood anin lahayn in usa suubi xilkugaadow iyo weliba magacaabow sabab markaas la heliirtay in usa dhamaay waa in usa dhammaada muddo xileedkii guddoomiyaha taasna markaas uuse xilkanku gaado korna warka hakubahi guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle ayaa weliba kooyaya xilli usa ha ku horjeysaday xil kugaadow markaas lakasoo biyey guddoomiyihii gobolka hiiraan cali maxamuud caraale iyoona markaas guddoomiyaha gobolka hiiraan markii saddexaad lagmaga dhoway cali jeyta cismaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada galabka wadda ee soomaaliya ayaa weliba geeka iyo anfadheetay maxkamadeynta sida askari oo markaas langhaysida dil labaatan siyeedkii bili maarsa ee sanadkan magaalada dhuusamareeb lankajeysidii shaafici xaaji diiriye oo ku mid haayay dhallinyarada magaalada dhuusamareeb guddoomiyaha maxkamadda ciidamada xasan cali nuur shuute iyo saraakiil kale iyo weliba geeka iyo markaas deerina magaalada dhuusamareeb welina askarta dilka markaas jeysatay ama langhaysada iyo ku mid haayana ilaalada senatar dhegey oo ku mid ee xildhibaanada minka kore ee baarlamaanka soomaaliya dhugunsadowka kiiska dacwadda xilka la hariirta waa dilka la hariirta iyo weliba markaas goobrooga ku haayay senatar dhegey oo ku mid ahaayey golo minka kore ee baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka wade iyo weliba ehlada askarta markaas langhaysida dilka wasiirka amniga maamulka puntland cabdi samed maxamed galan iyo faahfaahin weliba usukubiyey amar markaas iyo hasaareen oo markaas ka eedin sida markaas lagu horseeda karo cudurka coronavirus oo sida kiis ku mid ee laku heli soomaaliya wasiirka weliba uu sheegay in dhowaan ama waa wasiirka oo sheegay in dhammaan deegaanada maamulka puntland use ku dhagangali amarkii bandoogahay ee markaas horey iyo hansaareen madaxda puntland oo dareerow muddo toban ishan maalmood e weliba uu sheegay in laku waa laka mamnuuci laku mamnuuci magaalooyinka puntland isticmaalowka baabuurta dadweynaga haabahaato meelo markaas la fasaxay baabuurta sida raashiinka iyo xoolo uku dambeyntii weliba uuse sheegay in dhammaan puntland iyo hirtii xuduudoojo iyo weliba in markaas laku bilaawa tuma ila masaac maqribnimada hamiinkii bandow markaas iyo saariye magaalooyinka puntland ilaa maliku dirow shanta ama tumiiko ku saaci raabnama meelo warkaasi inku kooyaha dhugun sidayaal raadiyaha warsan ebaydhabo boqortooyada sacuudiga iyo waliba ayaa warha ku saartay xajka sanadkan boqortooyada sacuudiga carabiya iyo waliba ayaa cosatay dhammaan muslimiinta ka nool daafo duniduna markaasi iyo ka cosatay in iyo dulqaad muujiyaan islamarkaasna iyo reed markaas andhikaan qorshijo ka-idan xajka iyo weliba cumrada ee sanadkan wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga iyo waliba bayaan iyaha ku saartay arrimoogan oyaa ka sheegtay in corona dartiis iyo eto in muslimiinta iyo reed markaas andhikadaan qorshayaal iyo xajka wasiirka amuuro xajka iyo weliba cumrada doctor maxamed saalax bin taahir benteen yaa waliba uu sheegay in sacuudiga iyo waa sacuudiga iyo marwalba diyaaran yiin in iyo qaabilan islamarkaasna iyo in adeegan xujayda haabahaato hadda markaasa mudnaanta la siiyow fiyaawanaanta dadka soomaaliya waa dadka muslimiinta e xukuumadda sacuudiga iyo waliba horey iyo anroojiday in markaasa laka dhawaafa xajarul aswadka iyoona markaasa laku absuqaba faafowka caabuqa coronavirusa dhugunsidayaal warka hamiinimo ee warsan kurdiratan inta ninkudhinyi warka waliba sinadirisiyaanoo jecelo walina waliba hasaare warkaana maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa idalaaledi warkaana dhaaf waliba usriyad unku fiirsadu kare website-ka raadiya ee warsan radio dot com antii warkan warlamadi reedan ku kulmi doogna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu